barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemiyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah lix iyo tobanka bisha disembar sannadka laba kun siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo ay marti inoogu yihiin dhallinyaro hal abuurkooda ganacsi ku soo bandhigay carwada sideedaad ee rugta ganacsiga somalilan waxaan ka shaqaynaa cunto keenista ama waxa la dhaa food delivery dadka iyagoo xaafadooga jooga ayaan u keenaa cuntooyinkooda ama goobahooga ganacsi somali soft waa shirkad samaysa softweerada casriga ay ku shaqeeyaan meheradaha sida database systemski waxaan kulan sameynaa inventory systemski ay ku shaqeynayeen meheradaha ganacsiga
heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
waxaad kalood maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
dhulgariir ay awooddiisa la eg tahay lix dhibic labo ayaa ku dhuftay meel boqol lixdan iyo sideed kilomitir koonfurta kaga beegan magaalada jeybuur ee dalka indonesiya sida ay maanta ku warantay hay-adda sahanka jeolojiyada ee dalka maraykanka ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha dhinaca nafta iyo burburka hantiyadeed ee uu dhulgariirkaasi geystay dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey waxaa qaybo ka mid ah dadka dalkaasi si isxigxigta uga dhacay dhulgariir iyo sunami kuwaasoo galaaftay nolosha kumanaan ruux islamarkaana burburiyey hanti balaayiin doolar gaaraysa dalka indonesiya oo kumanaan jasiiradood ka kooban ayaa ku yaala aag la sheegay in uu hurayo waana sababta ay masiibooyinka dabiiciga ah ee dhulgariirka uu ugu horeeyo ay uga soo laablaabtaan dalkaasi indonesiya mudanayaal ka tirsan koongareeska maraykanka ayaa toddobaadka soo socda u safri doona gobolka new mexico si ay jawaabo ugu raadiyaan sababaha ay u dhimatay gabar toddoba sano jir ah oo qaxooti ah oo ku dhex dhimatay xabsi ku yaala dalka xadka maraykanka wafdiga mudanayaashan ayaa waxaa hogaaminaya xildhibaano asal ahaan kasoo jeeda dalalka latin america waxaa lagu wadaa inay booqdaan magaalada lordsburg ee gobolka new mexico oo uu ku yaalo xabsiga la sheegay inay ku dhimatay jacklin carl maquin oo ahayd gabar toddoba sano jir ah gabadhan aabaheed iyo kooxo kale oo muhaajiriin ah oo kasoo jeeda dalka guatemala ayaa lixdii bishan disembar usoo tallaabay xadka maraykanka waxaana markiiba xiray ciidamada ilaalada xuduudaha maraykanka waaxda ammaanka gudaha maraykanka ayaa sheegtay in jacklin ay ku dhimatay isbitaal ku yaala magaalada elbaso ee gobolka texas toddobaiyo labaatan saacadood kadib markii laga soo saaray xabsiga oo ay ku xanuunsatay weli si rasmi ah looma shaacin sababaha keenay dhimashadeeda
duhur wanaagsan ayaan idin leenahay mar kale v o a ayaad naga dhegaysanaysaan markana ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada hargeysa kusoo diyaariyey waryaheenna barqad maxamuud kaariye
kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxa uu toddobaadkan idinka imanaya magaalada hargeysa maalmihii dambeeyey waxaa ka socday magaalada hargeysa carwada caalamiga ee ganacsiga somalilan taasoo ay ka qayb galeen shirkado kala duwan dhalinyarta ayaa ku lahayd door muuqda kuwaasoo ay kusoo bandhigeen hal abuur ganacsi oy la yimaadeen iyo sidoo kale shirkada ay aasaaseen saddex ka mid a dhalinyartaasi ayaa la jooga ridwaan xaamid waxa uu aasaasay shirkada dalba food waa inoo sharaxi doonaa sidoo kale sacad muuse waxa uu aasaasay shirkada somsites iyo waxaa isna igala qaybgeliyay rudwaan ibraahim oo isna ka mid ah aasaasayaasha shirkadda somali soft oo dhammaantood ka shaqeeya adeegyo la xidhiidha tiknolojiyadda casriga ah iyo sidoo kale eh, adeegyada ama aaladaha cusub ee iminka dunida eh, la jaan qaadaya aan marka hore ku horeeyo rudwaan xaamid aan shirkadiina dalba food maxay qabataa
barkhado walaal dalba food waxay qabataa waa adeeg casri ah oo technology based ah waxaan ka shaqeynaa cunto keenista ama waxa la dhaha food delivery Een, dadka iyagoo xaafadooga jooga ayaan u keenaa cuntooyinkooga ama goobahooga ganacsi waxaan la shaqeynaa restaurantska magaalada oo dhan markaa hodheel alaala hodheelku doono qofka ka dalbanayaa deedna waxaa lagu keenaya goobtiisa ganacsi ama xaafadiisa haddii aanu soo bixi karin ama aanu cunto soo doonan karin marka waa cuntadii lasoo dhaweynayo waa cuntadii lasoo dhaweynaya way sacad muuse somsite baa samayseen iyadu maxay qabataa walaal waad ku mahadsantahay barkhad somsid walaal waxay qabataa waxay eh, bixisa adeegyada web hostingka domain registrationka web designka digital marketingka eh, waxay si kooban haddeen usoo eegno waxaan odhan karnaa dalbo food oo kale eh, ayay geysaa macaamiisha u geysaa intaan qabana waxa weya waa inaanu eh, adeegla adeegyada lamida dalbo food iyo bisnisyada kale lamidka aba inaan iyagiyo dadkii aan isku xidhno macnihiina u samayseen edegii ay kusoo bandhigeen adeegyada exactly oo macnihii waxa weya adeegay kusoo bandhigeen eh, ay bulshada ugu soo bandhigeen waxa hayeen ayaanu usoo bandhignaa marka waa samay marka waa samayntii marka waa samayntii iyo nashqadayntii iyo iyo hagaajintii websytedii iyo degelada internetka waay eh, rudaan ibraahim ah walaal waan dhowahay soomaali soft maxay qabataa waan dhowahay walaal barkhad horta waan ku dhownahay aadna waad ugu mahadsan tahay somali soft waa shirkad samaysa softweerada casriga ay ku shaqeeyaan meheradaha sida een, database systemskii waxaanu kalaen sameynaa inventory systemskii ay ku shaqeynayeen meheradaha ganacsiga waxaanu sameynaayo kale iyadana sistemadii iskuulada kuwii meheradaha kuwii hudheelada kuwii een, dhakhtarada intaba waanu sameynaa Waxaan- marka marka waa nidaamyadii tiknolojiyadda ahaa ay ku shaqaynayeen eh, meheradaha aad sheegaysa ama shirkado ama dhakhaatiir ama ha waa waa nidaamyadii ay ku shaqaynayeen dhakhaatiirta iskuullada meheradaha dhammaantood waanu u samaynaa sidoo kale waxaanu samaynaa sistamyada caalamiga ee caalamka laga isticmaalo iyagoo full license aan wadanka keenaa sida quickbooga taaliga beachtree-ga iyagoo full license waanu keennaa wadanka iyadana iyaguna adeegyada aan looga maarmin shaqooyinka sida xisaabaadka iyo lamid ah waanu keennaa iyagana wadanka iyagoo full license Waay. Eh, waxaa jira marka la yidhaahdo hal abuurka iyo ganacsiga dhalinyarta saddexdaa marka laisu qabanayo dabcan mid kalaa soo baxaysoo ah een, afka iyo luuqadda shirkadiina dhammaantood waa luuqadda englishka ama ingiriisiga ay waay dalba food waa laba luuqadood oo wada socda som somali soft waa mid kale somsite waa mid kale En, muxuu yahay waxaa u doorbidaysaan in luuqad qalaad magacii shirkadda lagu bixiyo horta walaal een, anagu markaan dalba food nahay aanu ka hadalno een, adeegan wuu cusub yahay oo dadkii soomaaliga ku hadlayey een, dal magaaladii imika waxayna la jooga magaalada hargeysa oo kale aanu sarifgarayno waxayna la jooga dad ajaaniba fara badan iyo dad dadkeenii soomaalida ahaaye marka audienskayga qayb fara badan oo ballaaran waxay ka mid noqotay macaamiishii een, waxay qaar fara badan oo ka midi noqdeen qayb een, aan ah ajaaniba oo aan luuqadii soomaaliga u fiicnayn marka sidaa laajigeed waxaan dooranay inaan luuqadda ingiriisiga kusoo darno magaceega si uu uga muuqan karo een, ingiriisiga ugu fahmi karo qofkii laajiga ahaa oo macmiilkayga qayb ballaaran isaguna ka ah marka waxa weeyaan dalbo oo dalbashadii iyo food oo cuntadiiya marka waa cunto dalbo waay Eh, sacad muse cabdi somsite baa tidhahdeen Eh, walaal horta somsite waxay ka timid dee waa somali site oo waxaa la odhan karaa dadkeenu inta badana eh, maanta ama carruurdo kale markaanu joognay dad badan baa isla weydiinaya somsite maxay ahayd Eh, waxaan odhan karnaa waxa inta badana fahmaa ama aan ujeedooyinkan magaca u qaadan ay ka mid tahay waxa weeyaan dad een, dadka dhallinyarada ee aqoonta leh ama dadka waaweyn ee een, een, muxuu ahaa aqoonta leh ee fahmi kara ujeeddada iyo yacni tiknolojiyaddu faa'iidada leedahay muhiimaddii ku jirto ayaa horta sababtay in aanu english runtii dool bidno Eh, laakiinse waxaanu insha allah ku dadaalna waxaa kamid ah adeegyadeeda inaanu branding samayno inaan insha allah mustaqbalka dhow markii dadkeenu wada fahmaan eh, ahmiyadda teknolojiyaddu leedahay iyo wakhtiga iminka lagu jiro in annaga laftirkeenu rebranding samayno oon magaca soomaaliyana insha allah oo dib u badashaan rudaan ibraahim ha walaal barkhad waxaan horta magacan waa somali soft waa somali software bay u taagan tahay soomaali waxaan waa degalkaanu ka shaqaynaa dhulkii soomaalida saasaan soomaali u dooranay softwarena waa soft waa software bay u taagan softwarena markaa caalam ma jirto hal een, hal ku dhig soomaali bixina oo software ay u taagan tahay hadda saa daraaddeed baanu isticmaalnay softi soomaalina waa degalkii aanu ka shaqaynayna weeyaan inta badan halabuurada ganacsiga marka la keeno weliba dhalinyartu la timaado Eh, dabcan abuurkeeda iyo aasaaskeeda hore eh, nidaamyo iyo hababaa u martaan laakiin waxaan ka bannayn caqabado En, ilaa imika maxaa caqabadeedii ka hor yimid markaad tihiin eh, dhalinyarta guud ahaan gaar ahaan intiina ila fadhida maanta dhalinyarta mataleysa aan ku horeeyo rudwaan
horta waa run walaal barkhado oo ganacsi cusub marka la sameynayo wuxuu leeyahay caqabadihiisa ta koobaad waxa weeye technologigii oo kale maadaama nahay tech based eh, company oo technology ku shaqaynayno waxaa jira gaab ah inaanay dadkeeni u bislayn ama aanay u diyaarhayn haatadan technology oo aanay dhammaantood wada isticmaali karin technologiga ama aanay u lahaynba access ama magaranaysa helitaan En taas waa caqabad koobaad oo soo wajahaysa hal abuurka ganacsiga cusub ee raba inuu technolojiyadii soo bandhigo En caqabadaha sidoo kale waxaa la odhan karaa xagga dowladda oo kale governmental regulationska waxa weeye shuruucda dowladda shuruucda dowladda oo iyaguna aan nidaamsanayn oo aan, eh, ay noqonayso iyadana laftirkeeda caqabad kugu noqon kartaa ganacsi hal abuur cusub iyo dhalinyartii oo aan u lahaynba goobo ma garanaysaa ay hadday rabaan inay soo register gareeyaan ganacsigoogii amaba en, adigu legal issueski oo dhan waxaa la wixii sharci la xidhiidhay alla wixii sharciga la xidhiidhay En, waxaa kaloo sidoo kale ganacsi hal abuurka cusub ama weliba kuwa technologiga la dhaa waxa weeyaan scalable business wax loo yaqaano oo ah ganacsi wax yar laga abuuro deedna la koriyo oo ballaadha En, wax ganacsiyada teknolojiyada sida google iyo amazon iyo dhammaantood waxay kusoo bilaabeen yaraan iyagoo yar ama apple iyo deedna way koreen waxaana bilaabay dhalinyar yar oo aan lacag haysan xilliga ay bilaabayeen deedna waxay helayeen funding amaba maalgelino kala duwan iyo taageero iyo mentorship iyo en, eh, taageero kala duwan hayo tababaro taasoo iyaduna aan ahayn xaggan ay adagtahay sida loo helo oo ganacsiga qofkii isagoo fikrad fiican la yimid oo technologigii skillkii leh oo ama farsamadii leh ayuu haddana waxa helaya wuxuu caawima la-aanba dhacsa oo inaan la caawin inaan la caawinayn bay jirta waay eh, sacad eh, somsite markaad aasaasiseen iyo imika shaqada wadaanba maxaa qabadeedi ka horeyn Eh, walaal runtii laba caqabadood baa jira saan u arko inta badankoodii rudwaan baa horta runtii taabtay Een, waxaan odhan karnaa mid waxa weeyaan human resourcekii een, midna waxa weeyaan een, i- i- dadkii ama qofkii eh, beneficiarygii waxaan waxaa loo sameynay ama ciddii aan u sameynaysay eh, websiteka laftirkeedii ayaa ayaa ayaa laba runtii laba caqabadood aan oon karnaa mid waxa weeyaan tan een, human resource waxa laga yaabaa shirkadda inay kobac samayso ama iyada laftirkeedu ay korto Een, waxay u baahan tahay een, shaqaale skillid ah oo adeegan aad qabanayso xirfad leh eh, oo adeegan aad qabanayso eh, si xirfad leh oo runtii eh, professionaala ah u gudbin kara oo ma qofkii adeegii si hufan ugu gudbin kara Een, taas oo aad muddo dadkeeni wixii xirfadda loo dhan jiray inay aada ugu yar tahay Een, taas oo mararka qaarkood nagu sabtay in aanu cid kale runtii aanu raadino ama outsourcing aan mararka qaarkood aanu samayno Ee, tu kalaa jirta iyaduna caqabad kala noqoto intuu businessku soo kacayo ee, businesska ama startupku intuu ee, kobcayo la timaada ee, oo ah financingka Ee, in ee, yacni maalgelino ee, uu helo ee, businesskii si uu u kobco runtii waxaan odhan karnaa waxyaabaha ay adduunka teknolojiyadu ka hormartay waxaa ka mid ah siduu ridwaan ba sheegay ee, inuu helo maalgelin inuu helo ee, inuu mentorship helo oo la hago runtii m- way jirtaa mar- een, ee, muxuu ahaye ee, shirkadaha qaarkood way bixiyaan laakiinse ma badna oo ma- waxaan odhan karaa weli waxay u baahan tahay in dhiirigelin badan iyo kobcin badan lagu sameeyo En, rudaan ibraahim somali soft markaad sameynayseen idinka caqabada maxaa la kulanteen ama imikoo wadaanba horta caqabaduhu aad bay u badan yihiin markaad la shaqaynayso een, la ganacsato annagu inta badan waxaan la shaqaynaa waa ganacsato oo waxaan u sameynaa sistamyadii ay ku shaqaynayeen marka caqabadaha koobaad wayna haystaa horta imikadan wayna haystaa caqabadu mar walba wayna haysataa waxa weeyaan qofkii oon kula fahmay nidaamkanaad wax ku wado qofkii kuma fahmaya markaad uga sheekaysad ku tiraa business baad leedahay businesskaaga waxaan kuu sameynaynaa meel aad aan system kuu manage garaynaya businesskaaga qofku wuxuu kaa filanayaa uu ku odhanayaa businesskayga markaa shaqada intaan computerka halkaa dhigto ii qabanaya miya macnihii intaan ganacsigayga faraha ka qaadan halkaa dhigu computerku isagu shaqaynaya haa wuxuu ku weydiinaya qofku ma isaga ii shaqaynaya systemkani marka waa qalad fahan waa qalad fahan si wuxuuna kula fahmayn adeegii aad haysay iyo si aad u xer- aad u soo bandhigaysay marka dadkii baan teknolojiyadda xoog ugu beesgaraysnayn sidaa daraaddeed fahamkii dadka intaan fahansiinayno ma- marketinkayagu inta badan wuxuu ku salaysay inaan ganacsiyada u tagno oon ku nidhaahno waxaan business baad leedahay businesskaaga waxaan doonaya inaan kugu samayno eh, barnaamij casriya oo ku manage garaynaysa xisaabaadkaaga En, inta badan marka wax la samaynaya ma la asaasayo waxaa jirta cilmi baadhis ama google haad la sameeyo loo meeldayo maxaa suurtagala maxaan suurtagal ahayn En, idinku markaad dooranaysa shaqooyinka noocan ama shirkadaha noocaan shaqooyinka qabanaya ee aasaasaseen ma hilaadiseen ama ma saadaaliseen caqabadaas inay idinka hor imanayaan maxaase ku door bideen iyadoo intaasoo fikiroo kale la samayn kari laha aan ku horeeyo ridwaan xaamed waa run barkhado walaalo way jiraan caqabadahaas annagoo arkana haddana waxaa jira dhibaatadii iyo iyo iyo marketkii oo madhan markaad aragto uu sidoo kalena jiro baahi waxay noqonaysaa inaad eh, magaranaysaay adigu dee u dhabar adeegto oo aad ark innagoo weliba eh, ka saadaal la qaadanana dhalinyarta iminka soo kobcayso dhan inay teknolojiyadii u yara furfuran yihiin oo suuqyada beritoole ay noqonayaan suuqyo teknolojiyada aan aaminsanahay sida lajigeed baan mid ahaan u dooranay marka labaad waxaan la sameeyaa intaan ganacsi la furin market research waa suuqa in la baadho oo la yool baadho inuu systemkan ama hawshanad bilaabaysa ay tahay mid baahi leh oo baahi loo qabo waxaan waxaanu sameynay suuqyada markaanu baadhanay waxaan u tagnay hodheelada oo aan weydiinay inay sameeyaan delivery men dadka cuntada guryaha u geeyaan taasoo aan ka magaranaysaay shidaal qaadanay oo aan nidhay adeegan waa adeeg loo baahan yahay iyo dad fara badan oo aan wareysano xaafadooga jooga ama goobahooga ganacsi oo ka maarmi waayey adeegan marka waxaan aaminsannahay in waxaan aaminsannahay in mustaqbalka uu noqonayo suuqyadeena iyo dadkeena inay technolojiyadda u furfurnaanayaan markaasaa laa jeed marka waa hawl dhabar adeegun u baahan sacad muuse cabdi somsite su-aasha lafteeda haddaan ku weydiiyo runtii walaal waxaanu aragnay markaanu suuqa aada u baadhnay runtii in baahi badan loo qabo in dadkii iyo ganacsatadii iyo allahuma sal ala institutionskii dowladda hay-adihii iyo communitygii iyo iyo mxuu ahaye iyo bulshadii iyo bulshadii caalamkuba inay isku xidhmaan runtii waxyaabo badan oo sababay ayaa ka mid ahaa tusaaleer haddaan kuu soo qaato nin imka ka yimida ceerigaabo beeyadii iyo haya ayaa wuxuu u baahan yahay in uu gaadho mxuu ahaye customarskii dibadda ama shirkadihii waaweyne dibadda qaab uu gaadho ma garanayo taas ayay tay markaa in aan anagu soo galno in aanu qofkii soo kaxayno u samayno isku xidhno u samayno website email official u samayno brand la dhisno kadibna wixiisii si easiliya uu toos ugula xidri karo muxuu ahaye ganacsatadii ama ciddii kale rudaan ibraahim waxaan nahay dhalinyaro software engineers oo ka baxay jaamacaddan abaarsa tag baan nahay sababta koowaad ee nagu kaliftay waxa weeyaan mar haddaanu software engineers nahay inaan fiilkaygii aan ku shaqayno sababta koowaad ee nagu kaliftay waa taa talabaadee jirta iyadana waxa weyaan ganacsatadeenna waxaad arkaysaa isagoo xisaab la xidhayo meherad dhan ay xidhnaanayso bil dhan xisaabtii la xidhayo marka xisaab xidhkii oo kale wuxuu noqonayaa hadda ahaan systemyadana sameyno waxa lagu sameeya ilaa five hours kama bato xisaab xisaab meheraduna waxay ku sameeyaan xisaab xidhada siaad sidaynu wada naqaano bil kama yaraato inta badan marka markaan caqabadaa eegnay iyadana waxaanu diyaarinay inaan sameyno barnaamijyo casriya oo oo xisaabkii fududeynaya ha meheradda inta ay kusoo shaqaynaysay
guud ahaan dhalinyarta gabagabadii barnaamijkeenu ku shaqeynaa guud ahaan dhalinyarta inta fikir kan idinla qabta ama fikiro ganacsiyo kale ka guuxayaan ama hal abuur kaleba wadaa maxay ta farinta la wadaagisaan aan ku horeeyo rudwan ibraahim fariintaydu fariintaan aan dhalinyarada u gudbinaya waxaa weyaan dhalinyaro dhalinyaradu waxay waxay wax ku qabsataa horta waa wadajir iyo iyo iskaashi dhalinyarada dardaaranka koobaad aan soo jeedinaya waxaa weeyaan midooba oo group baa wax lagu sameeya se group qof keligii wax samayn karaya ma jirto talabaada kalena waxa weyaan nin kastaaba wuxuu kaga dhergaa gacantiisuu biyo kaga dhergaa haddaad maanta shaqaalo noqoto weligaa yaa laa hormargaari maysid oo shaqaalahaas ad ahaanaysaa qof kasta oo dhalinyara waxaan kula tali lahaan inuu samaysto hal abuur iyo ganacsi u gaara isaga si uu uga uga uga midho dhaliyo himiladiisa mustaqbalka sacad walaal waxaan ku dari lahaa runtii dhalinyarada waxaan kula talin lahaa dalkeena runtii wuxuu u baahan yahay eryooyin badan oo u baahan runtii in la galo ama wax laga qabto runtii waxaan odhan lahaa soo kordhiya afkaar muxuu ahaye deegaanka dadka bulshada wax uga qaban karta ama innovative solutions noqon karta oo dadka wax kusoo kordhin karta hakana dhegeysanina dadyooga ama cidda caqabadaha inta badan runtii ku keenta dhalinyarada noqda hadafkiina kuwa gaadha oo waxaa jirta matala alxaraka laha baraka marka haddaad dhaqaaqdaan runtii way way u barakoobaysaa way soconaysaa insha allah
gunaanadka rudwan xaamed walal barkhadow dhalinyarta fara badan waxaan kula telin lahaa anugu ee ku jiro hugun ama magaranaysaye iyo didiilo ay ku abuuran ganacsiyo waxaan kula telin lahaa inay u dhabar adeegaan dhammaan caqabadaha jira oo dalkeena waxa la odhan kara uu ka caqabad badan yahay qofka ganacsi ka bilaabay dalal kale marka waxaan odhan lahaa u dhabar adeega sidoo kale waxaan odhan lahaa sidaa uu saacadba sheegay waxaa jira eriyooyin ama goomeelo fara badan oo wax laga qaban karo iminka waxaad moodaa dhalinyaradeena badankeena inay siyaasad uun iyo u jeedaan marka waxaan odhan lahaa in laisqaybiyo oo qof walba xaggu ku fiican yahay eego oo qof walba xaggu ku fiican yahay kasoo midho dhaliyo oo uu geeyo wuxuu yaqaano ama wuxuu ku fiican yahay ama farsamada uu leeyahay oo aan la deediyey inuun desk job ama shaqo xafiis ee qof walba aad iyo aad baa mahadsan tihiin intaynu dhegaystayaal barnaamijkan lamida ku kulmayno waa anigoo barkhad maxamuud kaariya oo idinku dhaafaya amaana allah
aada ayuu mahadsan yahay barkad maxamuud kaariye iyo barnaamijkeenii hibada iyo hal abuurka markanna waxaad ku soo dhowaataan dhinacii ciyaaraha wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha waxaa inoo haya nuur buqaari mahadsanid cabdulqaadir haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska ee premier leaguega ciyaaro ayaa xalay iyo shalay galab dhacay kooxda kubadda cagta manchester city ayaa dib ugu soo laabatay hoggaanka kadib markii ay shalay saddex gool iyo gool uga badisay kooxda kubadda cagta ee everton ciyaartaasi waxaa indhaha ku hayay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab oo stuudiyaha ugu wehelaya cabdulqaadir ee maxay sida sahlan ay ugu badisay kooxda manchester city everton ayaa la isdhihi karaa shalay Eh, waa mahadsan tahay nuur Eh, run ahaantii eh, manchester city toddobaadkii hore ayay la kulantay guuldarro xanuun badan oo chelsea ayaa labiiyo bar ku garaacday hogaankii ayaa lagala wareegay marka jawaabtii ay ka bixiyeen ayaa noqotay inay everton ku galgashaan Eh, qaab ciyaareedkoodii fiicnaa ayay dib u soo ceshteen marka liverpool ayaa hogaanka haysay marka hadda iyagoo kulankoodii shalay ciyaaray ayay hogaanka qabteen Eh, nuurow sidaa dareemaysid kooxdan manchester city waayadanba waxay ahayd koox qaab ciyaareed fiican ku jirta iyadoo gardiola uu macalinkoodii yahayna ayaa hanaanka kooxda uu ku wada uu yahay mid aad loo jeclaystay Eh, laakiin wax walba waxay ku xiran yihiin eh, kulanka maanta dhici doona weliba waxaan la yaabay cabdiqaadirow sida ay isugu baasaan ay isu fahansan yihiin oo ay hal mar u wada weerar tagaan waxaa la dhihi karaa waxaa aada u saameeyey eh, qaab ciyaareedkii lagu yaqaano guardiola eh, tiki taka loo yaqaan ha tikitaka kubadda laakiin isu dhiibitaanka si sahlan.
fiican Eh, guardiola eh, tikitaka barcelona ayuu ku ciyaari jiray eh, bayer munich ayuu wax ka bedelay Eh, laakiin eh, nuurow aan ku xusuusiya tikitaka waxaa keenay eh, john groove ayaa barcelona keenay markeedii hore Eh, inkastoo uu guardiola yahay ninka Tababarihii sida hore aadka ugu ee caanama Premier leh ee barcelona ha sax waaya marka eh, manchester city kubadda ayay inta badan hayaan Eh, inaad kubadda wax badan haysa xitaa waxay qayb ka tahay difaaca sababtoo ah eh, ma dareemaysid khatar badan marka aad kubadda adiga hayso haddii eh, eh, waxayna ku weerar tagaan hanaan kubadda laiswada gaarsiinayo Eh, taas laakiin mararka qaar waxay keentaa eh, xilliyada dhammaadka oo kale haddii aad gool u baahato waa kugu adkaanaysaa inaad badiso waayahay Ah.
ciyaarihii kale ee dhacayna kooxda leicester city waxaa ka badisay crystal palace oo hal gool iyo eber uga badisay newcastle waxa ay hal gool iyo eber dirtay kooxda harrisfield tottenham waxa ay iyana sidoos si lamid ah gool iyo waxba ku suul daartay kooxda banley laakiin watford ayaa saddex gool iyo laba ku qabatay kooxda cardiff wolverhampton laba gool iyo eber ayay ku martay naadiga bournemouth halka westham ay laba gool iyo eber ku cuntay kooxda fulham waayahay ciyaarta la wada sugayo ee toddobaadkan ugu xiisaha badan horyaalka ingiriiska ee premier league caawa fiidkii xilliga geeska africa waxay dhex mari doontaa kooxaha liverpool iyo manchester united ee cabdulqaadir liverpool ma laga yaabaa inay dib ugu soo laabato hogaanka ee horyaalka Eh, waa waa wax dhici kara sababtoo ah markaad isbarbar dhigto eh, manchester united iyo liverpool eh, sanadkan waxaa wax badan la dhihi karaa qaab ciyaareed fiican ay ku jirtaa liverpool oo weerarka marka ay noqoto eh, macalinkooda georgian glob kooxda wax badan ayuu ka bedelay manchester unitedna cadaadis ayaa saaran iyaga iyo tababarahooda Eh, wararka qaar laisla dhex marayana waxay sheegayaan ciyaartoyda iyo macalinka xitaa in uu khilaaf u dhexeeyo sida paul pogba oo kale oo lacag badan ugu fadhiya manchester united marka eh, liverpool iyada waxay haysata em, eh, waxaa la yidhahdaa neef gowracan geedka ma lexdo hogaanka waa laga qabtay manchester city ayaa hadda haysa haddii maanta xitaa ay barbaro la kulanto eh, hogaanka waa lagala wareegay sidaas daraaddeed shalay georgian colob oo hadle wuxuu yidhi ujeeddadeenna ma aha inaan manchester qaraacno ee waa inaan hogaanka sii hayno oon dib ugu soo noqonno waxaan kuugu darayaa liverpool inay tahay kooxda keliya ee aan laga badinin premier leaga oo weli ilaa iyo hadda waa guuldaro la'aan marka taasna waxay siinaysaa niyad fiican maxamed saalaxna aan ku darno eh, maalmahan waxaad moodaa inuu dib usoo laabtay qaab ceereedkiisii goolal badan ayuuna dhalinayaa taasina waxaa laga yaabaa in ay Ay ka liverpool caawiso.
ka Ka caawiso caawiso.
waayahay ciyaaro kale ayaa jira arsenal waxay la dheli doontaa goordhow kooxda southampton eh, chelseana waxa ay booqan doontaa naadiga brighton and hof albion dhinaca seriicada talyaaniga laba kulan ayaa dhacay shalay kulankii ugu xiisaha badnaa waxa uu dhex maray kooxaha isku magaalada ah ee torino iyo yuventus oo ka wada dhisan magaalada torino waxaana hal gool iyo eber ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta yuventus ee cabdulqaadir yuve weli lagama badinin maxay tahay sababta tan iyo intii uu horyaalka bilowday ee dhinaca talyaaniga weliba aan kuugu daro mar keliya ayay barbaro galeen Eh, waxay ciyaareen eh, lix iyo toban kulan hal mar keliya ayay barbaro galeen waxay leeyihiin afartan iyo lix dhibcood Eh, kooxda kusoo xigta ee napoli oo kaalinta labaad ku jirto aad baa looga tegay oo koob iyo toban dhibcood ayaa laga sarreeyaa Waa Eh, gartay.
eh, marka yuventus waa maamulka ama inay maamusho oo horyaalka ee wadanka talyaaniga waayadii dambeba iyada keliya kusoo hartay ee waxaa ku caddaynaya kooxihii la loolami jiray sida ac milan oo ah koox weyn oo italian serie a kaalimo fiican ka gasha oo ku soo adkayn jirtay ama la dhihi karaba waa tartamihii ugu cajiibsanaa marka Waa gartay.
haddii aan kugu daro xitaa inter milan iyo ac milan hoos ayay u dhaceen taas waxay kaliftay juventus sanad walba inay isa sii dhisto oo ay awood sii yeelato marka waxaan rajaynayaa ama waxay u muuqataa horyaalka talyaaniga in lagu kala bixi doono xilliyadii lagu kala bixi jiray ka hor waayahay waa wax dhici karaa interna waxay hal gool iyo bar ugu badisay kooxda udanes ugu dambeyntiina dhinacaas iyo horyaalka dalkaasi spain ee la liga eh, kulamo ayaa dhacay kan eh, ugu xiisaha badnaa haddii aan kasoo qaado eh, kooxda real madrid ayaa hal gool iyo eber waxay uga badisay kooxda real rayo falacano Eh, waxaana hadda ay soo gashay kaalinta saddexaad iyadoo usoo dhawaatay barcelona iyo atletic madrid dhegeystayaal wararka iyo ciyaarahana waa naga inta
aad ayuu u mahadsan yahay nuur bukhaari v o a ayaad naga dhegaysanaysaan wararkeenii ciyaaraha ayaad dhegaysateen markana dhinacii suugaanta
inta ay carado barwaaqa dhulkuna uu cagaar ku siman yahay inta ay carado barwaaqa dhulkuna uu cagaar ku siman yahay la cabay caanaha labeenta leh miduna farcada ii ku ceesheen la cabay caanaha labeenta leh miduna farcada ii ku ceesheen wacasuu mayartana calmaday cawayskiyo shiriibka ii tumaa inta ay carado barwaaqa dhulkuna uu cagaar ku siman yahay inta ay carado barwaaqa dhulkuna uu cagaar ku siman yahay la cabay caanaha labeenta leh miduna farcaday ii ku ceesheen la cabay caanaha labeenta leh miduna farcaday ii ku ceesheen wacasuu ma yartana calmaday cawayskiyo shiriibka ii tumaa cusub iyo dhuldogli iyo cilbaacaday ku dhalati dhigayaa geel gubacadcadey waxay ka cabtay celmaacan cirfiid iyo maxa saaciid caliyaalay ku caayihiin magaceel iyo ciisiley waxay ka cabtay ceel warshiikh ikalagana waayo caad carfoon ciideedan caanagii
heestaasi shirabkii tumay fanaanka xuseen nuuriyo ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinayey cabdulqaadir maxamed mursal samakaabi anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saarista waxaa naga caawiyay bashiir abiikar tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo
cadley caddo uliya ceelbarab cali gaadudiya kuulane cadley caddo uliya ceelbarab cali gaadudiya kuulane cadale mahadaya ceeldhe